bismillahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inuu sii dabargo'ayo shilinka soomaaliga islamarkaana dhowaan lasoo daabici doono lacag cusub taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa garoonka dayuuradaha ee magaalada muqdisho kusii sagootiyey askar ku dhaawacantay howlaha qaranka kuwaas oo caafimaad ahaan loogu qaaday waddanka sacuudi carabiya ciidamada dowladda ayaa howlgal shabaab ay ka soo furanayeen xolo ay dhaceen waxay ka sameeyeen deegaanka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ilaa saddex boqol oo qoys oo ku nool degmooyinka wadajir iyo dharkayley ee gobolka banaadir ayaa ka faa'iidaystay deeq raashin oo loo qaybiyey wararka caalamkana waxaa ugu dooron trump oo cambaareen caalamiga kala kulmay ka bixidda heshiiska caalamiga ah ee cimilada waa labada bisha juun sannadka labada kun toban iyo toddobada intaana waxay ahaayeen qaar ka mida qodobada warkaan caawa idinkugu hayo haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inuu sii dabargo-ayo lacagta shilinka soomaaliga islamarkaana dhowaan lasoo daabici doono lacag cusub wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiya qorsho cusub oo wasaaraddu ku doonayso in lagu helo lacag cusub oo soomaaliya yeelato
shilin soomaali dhowr jeerna waan ka hadalay dalaan lacag waa astaanta astaanta wadanka weeyaan astaantaga nationka weeyaan inaanu shilin soomaali jirinna laakiin arrin fudud maaha weli ma jiro wadan sideenaasoo kale ah oo lacag kasta uga dhammaatay wadan keliya jiro zimbabwe la idhaahdo kuwaan jira iyaguna siyaasada arrimo kale ayaa ayaa ayaa ayaa ku jira laakiin wadan sideenoo kale intuu burburay lacagtii kasta uga dhammaatay ma jiro waa ka wada shaqaynayna annaga international community-ga beesha caalamka waan ka wada shaqaynayna waana soo celinayna ama shilin aanu bixino ama magac kale aan siino anugu waxbaan isleeyahay magaca shilin la yidhaha iska bedelay magac kale u bixina laakiin lacag soomaali leedahay waa lagu tala jiraa waana la samaynaya haddii la yidhaha waxaanay ka mid tahay waxyaalaha la nooga baahan yahay ee international community-ga caalamku nooga baahan yahay inaan inaan soo inaan keenno si aan uga baxno xayiraada lacagaa lanagu leeyahay daraaddeed lana xayiray dhaqaalaha lanaga xayiray saan uga baxno ayay ka mid tahay waddadaan ku taagana waxaa ka mid ah inaan lacag samayso
dhinaca kale wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in horumarka dhaqaalaha dalku uu ku xiran yahay amniga dalka oo la sugo waxaana bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan bixinta taageerada maaliyadeed oo ay u baahan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo qeybaha kale ee ciidamada
waxaan doonaynaa ciidanka soomaaliyeed ee magacyada leh ee la yaqaan labaatanaad kun iyo labaatanaad lixdanaad baad maqashaan inaan ku jillo magaalooyinka ya oo dha ciidanka labaatanaad oo intaas ah wuxuu ku jiran yahay minneapolis ya ciidanka intaas oo hebel la yidhaahdo kaas oo dadkaas oo magacyadaa leh london bay ku jiran yihiin ya columbus ohio bay ku jiran yihiin oslo bay ku jiran yihiin ya stockholm bay ku jiran yihiin inaan caynkaan idhaahno oo dadka soomaaliya ay kafaalo qaataan ciidamada lanna eg waxaan inaan fahamna ihi waxa weeye anigu nin ciidan maihi finance baad i weydiiseen laakiin waxaa loo baahan yahay finance loo helo si gudaha wax laga soo saaray nabad la dhaliyo nabaduna waa in ciidankii nationka la soo celiyo sida keliya loo soo celin karana waana inagu aan hab u samayno marka halkaa waxaa iigaya xawaaladaha iyo telesoomka iyo kuwa communicationka iyo dadka kale soomaalida diasporaha meel ka jooga soomaalida halka joogta wax wal oo la samaynaya in wax yar la dul saaro oo laydhaa ciidanka lagu dhisaya very important weyaan marka arrinta xawaalado keliya maaheen habbaan soo wadnaa cid waliba ay ugu darsan karto garanaysaa wax ugu darsan karto
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa garoonka dayuuradaha ee magaalada muqdisho kusii sagootiyey askar ka tirsan xoogga dalka oo ku dhaawacmay xili ay gudanayeen waajibaadkooda kuwaasoo caafimaadhaan lagu qaaday waddanka sacuudi carabiya maxamed xasan cali nathonal ayaa warkaasi noo haya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareegaas axmed jimcaale geedi ayaa garoonka diyaaradaha adancaddi ee magaalada muqdisho kusii sagootiyey askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo qaba dhaawacyo kala duwan kuwaasi waxyeelo ka soo gaartay iyagoo ku guda jira waajibaadkooda loo igmaday islamarkaana xaaladooda caafimaad dalka wax loogu qabo waayey ayaa waxaa loo qaaday dalka boqortooyada sacuudi carabiya askartan ayaa lagu qaaday diyaarad qaas ah oo ay dowladda boqortooyada sacuudi carabiya usoo dirtay soomaaliya waxauna taliyaha u qeybiyey askarta dhaawaca ee la qaadayey lacag ay ka dhigtaan sahay laba ka mid a askarta qaaba dhaawacyada ee loo qaadaya dalka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa intaysan ka dhoofin dalka ka hadlay xaaladooda caafimaad iyo siday u arkaan gurmudkan caafimaad ee loo sameeyey bismillaah magacayga waxaa waaye axmed maxamed abdiqaadir waxaan u socdaa dalka sacuudi carabiya waxaan kusoo dhaawacmay magaalada baraawo anoo u hortaagan dufaaca dalka iyo diinta waxaa laga keenay isbitaal madiina dhaawaceyga baraawo layga soo qaaday isbitaal madiina markii laga keenay dakhaatiirta waxay dhahday dhaawaca in dalka wax loogama qaban karo ugu dambeyn waxaa timid taliyaha xoogga axmed saraakiil kalo waxay ii suurtageliyeen in laga qaado dalka sacuudi carabiya anigoo leedhahayo naasir qaasin yaa weli waxaan kusoo dhaawacmay gobolka baay oo dhaawacan culus hadda saas oo anigoo ahaynan oo cajarka oo aan ka jabay dhaawacii oo cuslaaday oo dalkana hadda wax liiga qabo waayo oo dibidda la ii qaadaayo mas-uuliyiinta oo meesha taliyaha xoogga oo ii qaadaayo waxaan ku faraxsanahay jenaraal liibaan xuseen madaxa hoggaanka caafimaadka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey meelaha ay ku soo dhaawacmeen iyo tirada guud askarta maanta la qaaday markan waa markii labaad ee sacuudi carabiya ay naga qaadayso labaiyo toban hore way horey u qaaday labaiyo tobankii kalena waa kan hadday qaadayaan alxamdulilaah waa wiilasha yararka ee nin kastaba qayb qaybahoo dhan ayaa iskugu jira dadkan dhaawacooda waxaa ku jira qaraxyaa ku jira runtii maanta waa maalin weyn oo runtii aanna hilmaami karin dowladda sacuudigana aan ugu mahad celinayno taageerada hiil iyo hobada inala garab joogto asagoo uu ka soo shaqeeyey walaalkana u qaybsanaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed janaal xijaar oo runtii ah nin isu taxalujiyey inay hawshan ay hirgasho taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareegaas axmed jimcaale geedi ayaa sheegay in taliska ciidanka xoogga dalka ay ka go'an tahay daryeel ufidinta ciidamada ku soo dhawaacmay difaaca dalkooda isagoona ugu mahad celiyey boqortooyada sacuudi carabiya kaalmadan caafimaad ay u fidisay dadkaas waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu caafimaad degdegas degdega siiyo waa dad ku dhaawacmay gacanta shisheeyaha ama dembiilayaasha oo aan nixin waa dad u halgamayey dalkoodii iyo dadkoodii caafimaad allah siiyo nabadna allah ugu soo celiyo dalkoodii iyo dadkoodiiba maxamed xasan cali s n t v magaalada muqdisho
ciidanka dowladda ayaa howlgal ay shabaab kaga soo celinayeen xoolo ay dhaceen waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan degmada maxaasi gobolka banaadir cabdishakuur cusmaan cali ayaa warkaa noo haya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada kontarii labaad ayaa bilaabay howlgallo maleeshiyada shabaab laguga safeynayo deegaanada gobolada hiiraan iyo galgaduud ciidamada guutada kontarii labaad ayaa waxay howlgallada ay ka fuliyeen deegaanada ceelgorof iyo bood iyo deegaanka wabxo waxaana halkaasi ay cagta ku mariyeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab oo deegaanadaasi ku sugnaa taliyaha guutada kontarii labaad ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal axmed maxamed tariidisho ayaa sheegay in mar walba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay difaacaan shacabka si looga hortago boobka maleeshiyada al-shabaab ay ku hayaan dadka xoolodhaqatada
bismillahi raxmaan raxiim howlgalladu waxay ka dhaceen deegaanada ceel gorof meel layidhaaha ilaa iyo deegaanada bood iyo wabxo howlgalladaasna howlgallo wanaagsan oo ciidamadu aada iyo aada ay u soo shaqeeyeen waaye welina waa la wadi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo cadowga nabaddiidka nimankan ah oo shacabka soomaaliyeed u bareeray inay hantidooda dhacaan aad iyo aadaa loo soo dhoweeyey wax dhiba kama jiraan sidoo kale markii ay arkeen qaarkood isla nabadiidkii dadkii ay duufsadeen sarkaal ka mida oo sida hadda maxaanku yidhaahdaa eh, hogaamiyaashooda ka mida ayaa i- sidoo kale shalay suka ay soo dhiibay wuxuu dareemay dhibaatada shacabka ay ku hayaan Een, asagana maxaanku yidhaahdaa hay-adaha eh, shaqada kule aan ku wareejinaynaa oo maanta waxaan rabnaa inaan geyno magaalada beledweyne si eh, waajibaadka dawliga ahi eh, looga fushado insha allah cid walba oo is soo dhiibtana waxaan u sheegaynaa inaan soo dhoweynayno insha allah hadduu ilaah yidhaahdo cadowga ha laga soo tago waa cadow diinta iyo dadka iyo dalkaba eh, dhibaato ku ah waa in laga taliyaa danta dadka iyo dalka insha allah mar walba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inta shacabkan ay garab taagan yihiin dhac damba ma jiri doono hadduu ilaah yidhaahdo waana la iska dhicina insha allah midda kale cid shacabka qof shacaba hantidiisa ku xadgudbi kara ma jiro Ee, maxaanku yidhaahdaa shabaabku wax walba ay sameeyaan iyagaa la baacsanaya maahane wax shacab oo hantidooda lagu xadgudbi karaa ma jiraan insha allah intii uu howlgalkaasi socday ayaa waxaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isku soo dhiibay horjoogo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab islamarkaana lagu magacaabo abshir muumin faarax oo ahaa taliya ku-xigeenkii maleeshiyada al-shabaab u qaabilsanaa gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo galgaduud kaasi oo isku soo dhiibay ciidanka qalabka sida haddaba iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa maleeshiyada al-shabaab waxay bilaabeen in dadka deegaanadaasi ay ka dhacaan xoolaha ay dhaqan jireen taasi oo keentay in shacabka ku nool deegaanadaasi in ay xoolahooda difaacdaan waxaana xusud mudan saddexdii bishan barakaysan ee ramadaan in maleeshiyada al-shabaab ku dhowaad laba boqol oo neef ay ka kaxaysteen deegaano hoos yimaada deegaanka wabxo iyadoona ciidamada qalabka sidaa halkaasi howlgallo ay ka fuliyeen lagu guulaystay in qaar ka mid ah xoolihii maleeshiyadani ay dhaceen in awood ciidamadu ay dib ugu soo celiyaan islamarkaana shacabkii lahaa dib loogu celiyey cabdishakuur ismaan cali beledweyn
ilaa saddex boqol oo qoys oo ku nool degmooyinka wadajir iyo dharkeele ee magaalada muqdisho ayaa ka faa'iidaystay deeq raashin ah oo loo qaybiyey iyadoo ay gobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya sida warkan uu ku eegayo nuur siciid tahliil
jaaliyadaha reer madiine ee madiina u k iyo norway madiina ayaa maanta deeq raashiin ah u qaybiyey saddex boqol oo qoys oo danyar ah deeqdaasi oo ka koobneyd bariis bur saliid iyo timir waxaana deeqdani loogu talagalay in qoysaskani danta yar ay noloshooda ku maareeyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo goobta deeqda lagu bixinaya ay goobjoog ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda soomaaliya gudoomiyaasha degmooyinka dharkeenle iyo wadajir ee gobolka banaadir gudoomiyaha isboortiska degmada dharkeenley xuseen cabdulaahi gaab iyo cabdulaahi nuur xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta matalaysay jaaliyadaha deeqdan soo dhiibay ee madiina u k iyo norway madiina ayaa sheegay in deeqintaa ka badan ay gaarsiin doonaan dadka danta yar ee sooman waa kulley wax kale ma waxaan u istaagnay inaan mahad celinno dadkii sadaqadan soo dhiibtay oo maaragta jaalidihii eh, norway u k iyo maaragta sweden iyo dad kaloo ah iyagana shakhsiyaada oo maaragta soo dhiibteen oo hadda magacahooda aan la xusi karin dhammaan ugu mahad celinayna waxaan leenahay ajri xasan dhalaha niga siiyo sadaqada soo dhiibateen walaalaha ku sugan u k iyo norwayba waxay isu taageen isuna kaashadeen inay iyagana wax istaraan dadkoodana wax taraan isuna kaashadaan samaha iyo wanaag gudoomiyaasha degmooyinka dharkeenle cabdiraxmaan siid cali iyo gudoomiyaha degmada wadajir cumar cabdulle kaanso ayaa ugu mahad celiyey jaaliyadaha deeqdan soo dhiibay marka waxaan rajaynayaa in madiine ma ahan inay u k iyo norway degan yihiin wadamada kalena inay ku soo daydaan degmadooda ay soo caawiyaan waana kaga mahad celinaa labada wadan ay degan yihiin dhallinyarada reer madiino waxaana leeyahay waxaa samayseen wax lagu daydo Ee, dadkuna de markay isu naxariistaan ayaa runtii ilaahay u naxariistaa waxaan maaragtay muxuu ah in alle intii soo qabanqaabisay intii wax ka dhiibtay intii sadaqadaa baxsatay waxaan leenahay ilaahay beddelkooda khayraad iyo naxariis badan ha ku siiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee dowladda soomaaliya mudane maxamed diiriye khaliif oo goobta ka hadlay waxa uu ku dardaarmay in lagu daydo jaaliyadaha isku xilqaamay samafalka dadka danta yar inta lagu guda jiro bisha ramadaan sidaa daraaddeed sanadkan haddana saddex boqol oo qofaa nasiib u yeelatay inaad barnaamijkan ka qayb qaadato ee dadkii hawshaas soo qabanqaabiyey oo sanadkii hore anigoo norway jooga ka mid ahaa aana dareemi kara dadaalka la geliyey inta uu la eg yahay xoog iyo xoolaba horta aad baan ugu mahad celinaa waa sanadkii saddexaad oo ay jaaliyadaha madiina norway iyo u k madiina ay deeq raashiina gaarsiiyaan qoysas danyar ah ee ku nool degmooyinka dharkeenle iyo wadajir deeqdaasi oo ay ugu talagaleen in dadka saa'imiinta ah ay noloshooda ku maareeyaan inta lagu guda jiro bisha ramadaan nuur siciid taaliil raada iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
warkaasi waxaad ka maqlaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka caalamka waxaa u doroon trump ayaa cambaarin caalamiya kala kulmay kabixitaanka heshiiskii caalamiga ah ee cimilada adduunka wadamo badan oo ka mid a ayaa si weyn u cambaareeyey ku dhawaaqitaanka madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay in maraykanku uu ka baxayo heshiiskii la dagaalanka isbeddelka cimilada oo lagu gaaray magaalada baariis sannadkii labada kun toban iyo shantii afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxa uu go-aankaasi ku tilmaamay mid niyadjab weyn ku ah hanaanka la doonayo in lagula dagaalamo hawada iyo cimilada sii kululaanaysa sidoo kale midowda yurub iyo wadamo kale ayaa sheegay in mar horeba ay aada uga biyadiidsanaayeen qaabka maraykanku ula tacaamulayo heshiisyadii kal hore la saxiixay madaxweyne trump ayaa caddeeyey in maraykanku uu ka baxayo heshiiskii baariis lagu gaaray labada kun toban iyo shantii ee ku saabsanaa la dagaalanka isbeddelka cimilada isagoo haatan maamulaya waddanka maraykanka ayaa waxa uu warbaahinta si cad ugu sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid dhaqaalaha maraykanka hoos u dhigaya sidaa darteedna loo baahan yahay maraykanku in mar kale ka gogortamo xaaladaha isbeddelka cimilada warkii caalamkood kala socoteen raadiyo muqdisho inta ayaan kusoo gabangabeynayaa waa diirasho idinle habeen wanaagsan